haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cismaan cabdi raage oo loo yaqaano xooshow oo ku nool magaalada tan london ciid wanaagsan marka hore kusoo dhowo barnaamijka bal ka waran ciidda iyo xilliga ay kusoo beegantay iyo waxay uga duwan tahay ciidihii hore
ciid wanaagsan ridwaan xaaji cabdiweli adiga dhammaan dhegaystayaasha v o a ciid mubaarak ciidan runtii waa ciid aada u weyn oo muslimiinta aada ugu weyn oo aada og tahay inay dhacdo farad weyn oo ilaahay subxaana watacaala nagu waajibiyay haddaan muslimiin nahay inuu qofkii awooda martaba xajka yaa la sameeyaa maalinta carafo maalinta ku xigto oo loo yaqaano yowm alxaj alakbar maalinta carafo maalinta ku xigto oo dadku ay xalaashanayaan kuwa xagga jooga oo ay waxgalayaan oo mataqaana rajmiga ay sameynayaan inaan anaguna ciidno oon dabaaldegno oo aan weyneyno oo waxay kamid tahay shacaairta ilaahi subxaana watacaala qur-aankana oo lagu leeyahay waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alqulub marka shacaa'ir weyn oo aada mataqaanaa muhiim u ah ayay noo ahayd inkastoo ay ka bedelan tahay wax aada u badan iyo farqi weynna udhexeeyo sanadka maanta aan ku jirno oo aan weligeena taariikhda hore noo soo marin oo coronavirus adduunka oo dhan isu dhaafay ma filaayo in sidii loogu talagalay ama la rabay in loo muuji karo shacaa'irta sanadkan marka isbedel weynaa jira aada u weynaa jira yani waayahay marka la eego dadka muslimiinta ah waxa ay u arkaan in covid sagaal iyo toban xilligan uu walwal fara badan geliyey in qoysasku ay isku yimaadaan in hal goob lagu wada ciido in wax laysla cuno dadka soomaalidana dee qeyb ayay ka yihiin bal arrintaas ka waran laftirkeeda sida aada ka warqabtaba muslimiinta halkaan joogtaa muslimiin aada u badan oo xoog leh jaaliyadda oo masaajida ma ahana weliba meelaha xadiiqooyinka caamka ama baagaga loo yaqaano yay isugu soo bixi jireen ayagoo caruurtooda wato halkaasayna ku sameyn jireen shacaayirtaas oo ay ku ciidi jireen kulligood familiska oo dhan muslimiinta u k degan laakiin sanadkan waxaa soo baxay in bahalkii covidki uu sameeyo second wave oo dawladda aada uga bixisa warning laba maalmood ama maalin ka hor ayagoo laftirkooda ku xisaabtamaayo in ay dadweynaha jamaahiirta muslimiinta isku soo bixi doonaan isku baxaasna oo keeni doono dhaawac badan ama dhib badan uu gaasiin doono marka especially meelaha oo north and west england sida west yorkshire iyo manchester iyo dhinacyadaas ay waxay kusoo rogeen in faamilada hataa ayna isbooqan karin runtii mana la firaynin oo dad badan isu diyaariyey safaro u galay inay is arkaan waxaa dhacay jug weyna aada u dhacday masaajidiisa og tahay london iyo meelaha hataa ka qabow luster iyo ka qabow west midland iyo north ka qabow oo koonfurta ah hataa masaajida qaar waa lagu tukanaya laakiin laiskama tukanayno laiskama tegaynin ilaa aad ka samayso online booking oo aada magacaaga iyo waxaaga isirgargarayso waa ogtahay masaajida laftirkeeda marka la tagayo qof walba masaliis inuu hor u qaato maaskigiisa inuu qaato suuliyadii inuuna mataqaanaa isticmaali karin oo wudu-igiisa asagoo qabo uu meesha tegaayo runtii ma ahayn farxaddii iyo suruurtii iyo wixii loogu talagalay waa ogtahay ciidaha waxaa loogu talagalay inay caa-ilaadka ama familiska isbooqdaan dadka jirjirana loo tegi waayo guryahooda isaga jira ama isbitaalada ku jira in loo tago in takbiiraad la sameeyo oo jeedka la maro in adxiya la sameeyo midaan oo kaleeto oo wax la gowraco sida sunadii abuna ibrahim calayhi salaam dadku wax isla cunaan oo meel laisugu yimaado isla cunitaankii iyo isdhexmarkii iyo hataa oogidii ciidda salaada oo si caama loo loo dukado aadaa looga baqay xaafada aan deganahay waayahay hal su-aal oo kale aan ku weydiinayaa cismaan marka laga hadlayo feejignaanta iyo ahamiyadda ay leedahay waad dareemi kartaa laakiin gaar ahaan soomaalida waxa ay ku badan yihiin intooda badan magaalada tan london meelaha qaarkood magaalooyinka kale waa ay degan yihiin laftirkooda dee saameyn gaara ayay ku yeelatay arrintan marka ahamiyad intee leeg ayay leedahay in dadku ay ilaaliyaan nidaamka iyo taxadarka laga muujinayo in mar kale cudurka uu dilaaci karo ama haddaba uu ku jiro dalkii oo loo baahan yahay in dadku ay ay taxadarkaas muujiyaan mahadsanid ridwan runtii qof walba oo muslima ama soomaaliya ama noolo ah oo adduunka ka saaran wuxuu og yahay oo na soo maray dhibaatooyin aada u badan uu geystay coronaha dad badana u baaba-ay oo u dhintay oo aan naqaano oo ehelkii iyo familkii iyo asxaabtii iyo qaraabadii waxaas oo dhan kamid ah marka isheen aan ku aragnay dhib leeyahay coronaha idan marka in la fuliyo shacaa'irtii oo sunan ah oo in la muujiyo ah iyo nafta in la badbaadiyo waxaa aada u qiimo badan in nafta la badbaadiyo oo la feejignaado talooyinka dawladdana la raaco wa ilaa waxaa dhacay khasaare aada u weyn oo aan aragnay inay dhaceen hataa markii la yidhi maqaaxidaha iyo meelaha la isugu imaanayo georgia intii ka madax adeegtay iyo wixii cudurka dadka isku faafiyay dhibaatada gaartay horaan u aragnay marka si kasta oo xanaaq u dhacay si kasta oo dadka qaarkood ay mataqaanaa u yidhaahdeen waxa hadda loo soo celinayo restrictionka oo mar hore la qaaday waxa waa annagaan ugu dhibaateynaya haddana waxaa sax ah in cudurkii uuna weli bixin oo weli taagan yahay haddii laysu imaadana uu dhibaatooyin badan abuuri karo marka in la feejignaado oo nafta la badbaadiyo waxyaabaha diinta ay usoo degtay waaye in la maqlo ayaanu mataqaanaa kula talinay jaaliyadda iyo inta naga agdhow dhammaan ficlan waana dhacday inkastoo ay jireen dad aada uga madax adeegay oo sharax haddii qoyn isugu tegay xaafadaheena south west london kadibna ay maqleen markay salaadii dhamay rabeen boliis baabuurkiisa oo soo qaylinayo dhan kale laho meel kale u socdo kadib meeshii hoogaa cabsi iyo kala carar ka dhacday si kastaba ridwano waxaa muhiim ah in shacaa'irta la oogo iyo in nafta la badbaadiyo in nafta la badbaadiya owla maqaasida iyo shareecada islaamka usoo degtana waxaa waaya naftaas in la badbaadiyo waaye marka cudurkan jira in la maqlo talooyinkooda waa waa wax aan mataqaana ku baraarujinayna mar walbaan una sheegay jaaliyada jaaliyadaha muslimka ah gaar ahaan jaaliyada soomaalida oo kamid a jaaliyadahaas muslimka ah waa gartay marka laga hadlayo dalkan malaayiin muslimiin ah oo ku nool waqooyiga england ayaa dowladdu ay amartay maalin ka hor ama saacado ka hor ciiddii shalay ahayd inaanay guryahooda kasoo bixin sababo la xiriira in goobahaas uu kusoo laba kacleyn karo xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa kamid a manchester waxaa kamid a bariga lancashire waxaa kamid a galbeedka yorkshire arrimahaas oo dhan marka la eego kasokow xataa waxaa suuragala in dee magaalooyinka waaweyn oo london ay kamid tahay uu mar kale cudurkii kusoo laba kacleeyo marka dowrka idinka idinka banaan marka laga hadlayo qof u ololeeya arrimaha bulshada maxay tahay idinkoo ilaalinaya dareenka iyo shucuurta iyo dee walwalka dadku ay qabaan ka sokow haddana amarada faraha badan ee mararka qaarkood laga yaaba in dadku ay jibiyaan ridwano sida caadiga ah dadkeena muslimiinta ah dad diintooda aada u jecel oo laabla kacle oo shacaa'irta iyo waxyaabaha sunanta ah mar walbaba aada u xoojiya waay laakiin jawharka iyo waajibaadka wax walba ka muhiimsan maalmo dhaweyto lastaf yaa waxaa ka dhacay ayadoon jirin ciidan iyo isu imaad muslim iyo occasion muslim oo leeyahay ayadoo aan jirin yaa magaalada laster waxaa laga helay inuu cudurkii mar kale kusoo laabtay si gaar aha kaligaas waxaa loo geliyey restriction oo la yidhi mataqaana lockdownka mar labaad ku noqda guryaha in la joogo magaalooyinka manchester iyo bradford magaalada la dhahayo oo west yorkshire kamid ah galbeedka yorkshire waa meelaha muslimiinta ugu badan ay degan yihiin gaar ahaan magaalada bradford la dhahayo aada ugu badan yihiin muslimiinta meelaha cudurka oo aada u aafiyayna kamid tahay marka cabsi ayaga loo qaba ama danayn ayaga la danaynayo ayaa meelaha la tilmaamay dawladda aan islaamnahay waa ku saxan tahay oo waa suurtagal meelahaas inuu mar labaad second wave aada u xoog badan kusoo laabto marka talooyinka la siiya inay u arkaan si positive ah oo oo fiican inay u arkaan aan mataqaanaa ku baraarujinaynaa doorkeenana waxa waaye qofka muslimka ah inuu ogaado mar walba in naftiisa ay ka muhiimsan tahay wax walba cudurkaana wax jiro inuu yahay adduunkana uu saameeyey inuu yahay indheheenaan ku aragnay oo muddoona soo haayay from waxaan bilownay laga soo bilaabay shan iyo labaatankii march inaan galno lockdown shan iyo labaatankii march haddana waxaan maraynaa kowdii agosto maanta intaasu soo taagan yahay isbitaalada maalin walba waxaana lasii jiray report ah inta dhimatay marka waa la yaqaanaa familigii oo dadkiisa ku waayey asxaabtiisa ku waayey qaraabadiisa iyo dariskiisa ku waayey waa iswada naqaanaa kulli marka nafta ayaa owla ah in la ilaaliyo in la muujiyo shacaa'ir marka waxaan dhihi lahaa dadku hataa waxay samayn karaan inay guryahooda ku dukadaan shalay keliya ma ahan hataa maanta inay dukadaan berri ay dukadaan ciidda waa saddex maalmood in mataqaana telefonka iyo zoomka iyo meela hadda laysku arko familka layska arko oo sidaas kaleeta loo xiriiriyo oo la isticmaalo aaladahaas oo guryaha ay joogaan ayna maqlaan awaamirta kasoo baxaysa dawladda Waayahay, waayahay.
muujinayso ayadaa sideed ku samaysay aada nooga taqaano marka Waagas.
dhakhaatiirta iyo saantisiga adviceka ama mataqaanaa eh, di- eh, digniinaha uu bixinayo in aada loo dhegaysto oo loo maqlo ayaa anaga usheegaynaa dadkeena insha allahu tacaala waaya in ciidda la muujiyo iyo in nafta la ilaaliyo waa ku celcelinayo ridwaan raalliga noqo waxaa aada u muhiimsan in nafta la ilaaliyo nafta waxay ka mid tahay ilaalinteeda waxyaabaha ilaahi subxaana watacaala uu usoo dejiye diimaha oo dhan marka ilaalinta nafta ayayna ka mid tahay oo cudurkaa nafta wuxuu ku yahay halis waa og tahay eh, dhibaatooyinka uu geysanayo iyo neef xeranka uu maraayo oo mataqaana ku sameynayo bini aadamka si deg deg ah qofkii inuu ku baxaayo marka waxaan kula talinaynaa jaaliyadda ee, soomaalida hadda maqlayso codkayga fahmaysa haddii la turjumana jaaliyadaha muslimiinta oo dhan inay mataqaanaa ka feejignaadaan una hogaansamaan awaamirta kasoo baxaysa dawladda naftoodana ay ilaaliyaan meelaha halista gelinaya in ay ka- ka dheerayaan intaasaa mataqaanaa aan aan dhihi lahaa waayahay ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo een, maadaama arrimaha bulshada aad u ololeyso xilli adagna lagu jiro covid 19 ama covid sagaal iyo toban cid walba saameyn ayuu ku yeeshay adiga shakhsiyan adoo soo koobaya saameyn intee leeg ayuu kugu yeeshay
Ee, saameynta shaksiga ah ee, waxaa aada igala weyn saameynta uu ku yeeshay ee, jaaliyadayda soomaalida oo xaafadda aan deganahay keliya lagu waayay ilaa iyo dhowr iyo toban ee, aada noogu weynaa ruux oo ka mid ahaa odayaasha jaaliyadda dhalinyarada qaar ka mid a dhalinyarada inkastoo aada ugu yaryihiin waxaa ku badnaa da-da dhexe iyo da-da waaweyn waxaana naga tegay ee, rag aada u qiimo badan oo jaaliyadda ku lahaa macno ayaa ku baxay rag Allah ha naxariisto.
artificial ah oo jaaliyadda u shaqayn jiray ee, soomaalida ayaa ku baxay waxaad og tahay adduunka oo dhan dhaqaalihiisa inuu ku baaba'ay oo hoos u dhacay dadku shaqa la-aan iyo wax inay ku dhacday aniga waxaan ka mid ahay ee, dadka aada u saacida jaaliyadda soomaalida ee degan south west london gaar ahaan xaafadda stratham oo aan madax uga ahay ee, urur la yidhaahdo Stra- stratham support hub ee, hooyooyinka iyo ee, dhalinta ku shaqo beelay oo hadda dib u raadinaya noloshooda inay soo celiyaan ayagoo weligood aan aadin universal credit waxaa la yidhaahdo oo dowladda ay bixiso oo ceyrta ah Hmm.
iyo qaar badan oo gudahoodii ee, lagu soo dallacay lacag ayna filanaynin oo ay keentay mataqaanaa mashaqadan iyo qaar badan oo business lahaa oo aan garanaynin sida ay dowladda uga dalbata caawinaad yaan mataqaana la daalaadhacaynay ayadoo aan la is arki karin la imaan karin oo qof walbaba gurigiisa uu ku ekaa yaa waxaa haddana ay dadka qaarkood aynan garanaynin in la isticmaalo ee, aaladaha oo layska arko oo oo internetka ama teleefonada la isticmaalo markaasaa gurigoodii problem ku qabsaday ayadoo waxaan ogaanay ee, ay taagan tahay stageka ugu dambeeya oo in la saaro ah marka dhibaatooyin badanaa jiro Waayo.
shaksiyanna ee, dadkaasaan ka mid ahay dhibaatooyinka ay soo gaareen oo faamiladooda ku waayay qaar ka mid ah ee, kuna mataqaanaa ee, baaba'ay oo ee, stress qaar badan oo galaa jiro qaar badan oo ee, ee, blood sugar iyo ee, waxyaabo badan mataqaanaa ay ku dhaceen ee, ee, ee, dhiikar iyo waxyaabo badan ay ku dhaceen jiro oo dhibaato caafimaad oo rasmi ay lasoo darastay oo aan mataqaanaa ee, maalin walba aan la talinayn wax u sheegayno marka dhibaatooyin aada u ballaaran oo aan la koobi karin oo cudurkaa sababa oo wato waana og tahay ee, ridwaanu mar haddii qofka eh, bini aadamka oo meel ku morgooda oo ku mashquul meel kaleetuu ka gaabinaya oo mataqaanaa eh, aada uga dhacayso Eh, guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed iyo muslimiinta maanta joogta dhibaatada uu gaarsiiyey meelihii loo carari lahaa oo dhan ayaa la iska xiray masaajidii oo la xero oo dadku ay isku arkayeen dhibaato ka weyn aniga ma arkay inay mataqaanaa ummadan soo gaari karto Waayahay.
meel kasta isaga imaan kareen ummadda socializingka wuxuu u yahay ama is-aragga iyo inay isu yimaadaan wuxuu u yahay eh, wuxuu u yahay relief ama inuu qofka neefsado marka qof walba haddii gurigaaga ku ekaa la yidhi oo meelihii uu ku neefsan lahaa oo dhan laga soo xiro ee una isticmaali karin teleefanadii iyo eh, whatsappkii iyo social eh, eh, mediaha waxyaabihii oo dadka ay ku xirari jireen una garanaynin si loo isticmaalo ama una ku lahayn contacts badan waxaa gaaraya dhibaato aada u weyn aa gaaraysa dhibaatooyinkaas dadka ay saameysay dabcan kamid aan ahay jaaliyadeedana aaday u saameysay Eh, waxaana mataqaanaa jaaliyadeeda kula talinaya mar walba inay raadiso oo inuu guriga isku xirin kaligeed ay raadiso qaraabadii iyo ehelka iyo cid walbaba oo saaxiib laha inay xiriiriso oo ay gasho meelo ay ku sheekaysato annagu waxaan sameynay intii lockdownka uu jiray eh, xaafadda meelihii laysugu imaan jiray oo shaha lagu cabi jiraan magacyadana hataa u bixinay waxaan sameynay group oo aada u weyn oo ballaaran oo aan dhahnay mataqaana ha lagu sheekeeyo odayaashan ha looga warqabo ha la raadiyo marka in saas la israadiyo oo waaya.
dadka laga warqabo Waaya, Mataqaana, Cusmaan, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay ugu soo gaabinahay waqtigaaga.
inta badan sida hore laga qafo sida hore uu ka yaryahay toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay cismaan cabdi raage oo loo yaqaano xooshow waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin lahaynaya